إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay qaraxyo ku weeraray xarumo iyo saldhigyo ku yaalla toddoba-iyo tobanka degme ay ka kooban tahay magaalada muqdisho waxaa habeenkii xalay la weeraray fariisimo ay ciidanka kenya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ku kala leeyihiin qaybo ka mid a gobollada jubbada hoose iyo baay dab khasaare geystay ayaa ka kacay degmada xamarjajab ee magaalada muqdisho maamulka hirshabeelle ayaa ka hadlay isbaarooyinka tirada badan ee ciidanka dowladda federaalk u yaalla gobolka shabeellaha dhexe isagoo qira in dhibaatooyin ay ku hayaan dadka safarka ah kulan u dhexeeyey wilaayadii islaamiga ee hiiraan iyo jufo ka tirsan beesha xawaadle ayaa ka dhacay qaybo ka mida gobolka hiiraan wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa kun toddoba boqol iyo konton qoys raashin qaybin hor leh ugu samaysay deegaano ka tirsan wilaayada dad ameerikaan ah ayaa ku dhintay duufaan hor leh oo ku dhifatay qaybo ka mida dalka maraykanka إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo khamiisa taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay qaraxyo ku weeraray xarumo iyo saldhigyo ku yaalla toddoba iyo tobanka degme ay ka kooban tahay magaalada muqdisho warkaas iyo warar kale oo la xiriira haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya waxaa xalay si weyn magaalada muqdisho looga dareemay dhawaaqa qaraxyo saf ballaaran ah oo lala beegsaday degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka banaadir iyo sidoo kale saldhigyo ciidan iyo guryo ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka waxaan soo gudbin doonaa goobaha ay xalay beegsadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada caasimadda ah ee muqdisho jugta qaraxyo xoogan ayaa xalay fiidkii laga maqlay inta badan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka banaadir salaadii maqrib ka hor xilligii afarka ah ayaa qaraxyo lagu weeraray saldhigyo iyo xarumo ay ku sugnaayeen ciidamada booliiska dowladda federaalka iyo sidoo kale kuwa nabad sugidda ilaa toddoba-iyo tobanka degmo ee uu ka kooban yahay gobolka banaadir ayaa qaraxyadu gelgeleen habeenkii xalay waxaana lala beegsaday xarumo degmo saldhigyo ciidan bara koontarool iyo sidoo kale guryo ay degan yihiin mas-uuliyiin iyo saraakiil kow degmada cabdilcasiis waxaa qarax lagu weeraray guriga guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban gobolka banaadir ninka lagu magacaabo yuusuf madaale uu ka degan yahay labo degmada hodan waxaa qarax lala beegsaday guriga senator yuusuf maxamuud dufle oo ka tirsan golaha aqalka sare ee dowladda federaalka saddex degmada shibis waxaa qarax lala beegsaday xarunta nabad sugidda halka loo yaqaan habar khadiija oo xilligaas ay ku sugnaayeen saraakiisha ugu sarsarraysa sirdoonka dowladda federaalka afar degmada xamar jajab waxaa qarax lagu weeraray goobar kulan ah oo ciidamo ka tirsan dharcadda dowladda federaalka ay ku sugnaayeen shan degmada yaaqshiid waxaa qarax lala beegsaday xarunta maamulka dowladda federaalka waxaana xilliga uu qarxan u dhacayay ku sugnaa saldhigga askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka lix degmada kaxda waxaa qarax lagu weeraray xarunta maamulka dowladda federaalka ay halkaas ku leeyihiin toddoba degmada kaaraan waxaa qarax lagu weeraray xarunta maamulka dowladda federaalka ee degmada kaaraan sideed degmada hiliwaay waxaa qarax lagu weeraray xarunta maamulka dowladda federaalka halkaas ay ku leeyihiin sagaal degmada dayniile waxaa qarax lagu weeraray saldhigga booliiska dowladda federaalka toban degmada howlwadaag waxaa qarax lagu weeraray saldhigga booliiska ee dowladda federaalka kow iyo toban degmada wardhiigle waxaa qarax lagu weeraray saldhigga booliiska dowladda federaalka labaiyo toban degmada wadajir waxaa qarax lala beegsaday saldhigga booliiska ee dowladda federaalka saddex-iyo toban dharkeenley waxaa qarax lagu weeraray saldhigga dowladda federaalka ay sidaas oo kale degmadaas ku leeyihiin afar iyo toban degmada waaberi waxaa qarax lagu weeraray guriga ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii farmaajo ninka lagu magacaabo xasan cali kayre shan iyo toban degmada boondheere waxaa qarax lagula beegsaday bar kulan oo isugu yimaadeen ciidamo ka tirsan b s ta ama dharcadda dowladda federaalka lix iyo toban degmada xamarweyne waxaa qarax lala beegsaday bar koontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka toddoba-iyo toban degmada shangaani waxaa qarax lagu weeraray xarunta wasaaradda gaadiidka ee degmadaas xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda dhammaan weeraradii xalay ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho balse lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weeraradii xalay gelgelay xarumaha dowladda federaalka ee magaalada muqdisho shalay ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay degmada dayneyle ee magaalada muqdisho ka fuliyeen howlgal gaar ah kaas oo lagu dilay cali maxamuud cali oo ku magac dheeray batuulo wuxuuna ka mid ahaa saraakiisha gacanta ku haysta xabsiga dhexe ee dowladda federaalka halkaas oo lagu tacdiibiyo dadka muslimiinta ah sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalaa howlgalle ka fuliyey gobollada jubbooyinka iyo baayi haddii aynu ku horreyno dhanka jubbooyinka ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday xare ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenyaatiga ciidamadan kenyaatiga ah ee xala weerarka la kulmay ayaa ku sugnaa deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen deegaanka goofgaduud buurey ee dhaca duleedka magaalada baydhabo faahfaahin dheeriyana weli kama aanaan helin khasaaraha soo gaaray ciidamadii halkaa lagu weeraray inta uu la-eg yahay dab khasaare geystay ayaa ka kacay degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho maxamed ciise ayaa faahfaahinaya warkan guryo ku yiilay degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka kacay dab xoogan kaasoo gebi ahaanba dhul ka dhigay toban guri oo ka mid ah guryaha uu dabka ka kacay gubashada kadib waxaa usoo gurmaday dadka xaafadda degnaa iyagoo nala tacaalay sidii ay ku damin lahaayeen khasaarahana u yareen lahaayeen halkaasi waxaa ku baaba-ay hanti badan oo ka mid ah waxyaabaha duruuriyaadka ah oo dadka isticmaalayeen sida raashinka iyo dharka iyo waxyaabaha la mid ah sida dadka qaar ay sheegayaan dabkan ayaa ka bilowday koronto halka dadka qaarna ay sheegayaan inuu ka bilowday carruur dabku ciyaaraysay mid ka mid ah dadkii guryahaas degnaa ayaa ka warbixiyey qaabka uu dabka u kacay
anigoo meesha dabaa ka kacay toban qolaa ku taallay ilmana waa joogeen markaan soo arrin ilmiyaan badbaadsan inta kale waa gubteen marka alxamdulilah hanti kale gurigaas iyo iyo iyo wixii aniga ma aniga aan ku dhaqmayni iyo gurigaas moogi hanti kaloo aniga meesha noo taallay moogi jiraan laakiin wixii aniga alaabi aniga aan ku dhaqmayni dharkayni wixii walbo aniga aniga markaas hanti aan aniga aan weysan gurigu noo taallay oo dhan waa noo gubteen maaya maa ilaahay waa naga badbaadiyay alxamdulilah shacabkaa noo soo gurmaday maasha allah toban guri macal dugsi qur-aanaa ku jiray ma ahan marka ugu horeysa dab noocan oo kale ah uu ka kaco guriga ku yaala degmada xamar jajab ee muqdisho maamulka hirshabeelle ayaa ka hadlay isbaarooyinka tirada badan ee ciidanka dowladda federaalka u yaala gobolka shabeellaha dhexe isagoo qiray in dhibaatooyin ay ku hayaan dadka safarka ah warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac iyadoo ay soo talayaan isbaarooyinka dowladda federaalka u yaala gobolka shabeellaha dhexe ee dadka shacabka ah dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmaan sida dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale iyo arrimo kale ayaa isbaarooyinkaasi waxaa shalay ka hadlay madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe waxa uu sheegay in isbaarooyinku ay u yaalaan ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo xiran buu yidhi darajooyinkii dowladdu ay siisay islamarkaana wato hubkeedii iyo labiskeedii isbaarada la dhigto deegaanada hirshabeelle yay u taalla yaasa dhigtaa isweydiin mudan waxaan rabaa maanta inaan caddeeyo dhibka lagu haayo ummadda safarka iyo bulshaweynta hirshabeelle waxa ku haayo waa ciidamada milatariga qayb ka mid a waxay wataan dareeskii dowladda waxay xiran yihiin darajadii dowladda siisay waxay wataan gaadiidkii dagaalka ee dowladdu ay siisay garaamay qaataan mushaaray qaataan ummaddana jidka ay u taagan yihiinoo safarkii ay dhibayaan ciidamadii magacoodii ay ku dheelayaan dowladnimadii ay ku dheelayaan statekiina waa suurad xumeeyeen oo isbaaraa taallo hirshabeella la leeyay maamulka hirshabeelle qudhiisa waxaa u yaalla isbaarooyin uu dadka lacaga kaga qaato laakiinse madaxweynaha hirshabeelle waxa uu u ekaysiinayaa in isbaarooyinkiisu asagu ay sharci yihiin ciidamada isbaarada u taal ayaa waxa ay gardarro u arkaan in cali guudlaawe isbaarada asaga u taal uu sharci ku tilmaamo kuwoodana gardarro ku tilmaamo waxaan rabaa inaan u caddeeyo ummadda ku nool hirshabeelle qofna uma taallo shacaba qabiilna uma taallo maamulka hirshabeelle heer gobol iyo heer degmana meelay taalla ma jirto laba-iyo tobanka degmo ee xurah ee hadda la joogo degmo ay isbaara taallo ma jirto ee maamul ama heer gobol ama heer degmo ay u taallo dowlad goboleedka hirshabeellena wasaaradda maaliyadda ayaa laba kastam waxay u taallaa laba meelood tubta xeebta marto ceelcadday u taallaa tubta laamigaana balcaday taallaa wasaaradda maaliyadda ayaana canshuur qaado waana mid dastuuri oo xaq loo leeyahay in stateku inuu qaado oo xaq uu leeyahay caliguudlaawo waxa uu sheegayaa in madaxda dowladda federaalka ah uu kala hadlay isbaarooyinka u yaalla ciidamadeeda laakiin arrinka cidtilaab ka qaaday amaba wax ka qabatay aanay jirin waxaanuu sheegay in loo baahan yahay in wax laga qabto isbaarooyinka milatarigan madaxdoodii waa kala hadalnay dhibaatada ay iyo jagboontiyada ay dhigayaan iyo jidgooyada ay dhigayaan madaxda ciidamada qalabka sida waa kala hadalnay waxaan dhahnay dhibkaanay ku haayaan ummadee wax laga qabto ee wax laga qabtana ilaa haddeed ma jiraanoo dhibaatadii weli way jirtaa waxaan rabaa marka inaan caddeeyo ummadda hirshabeelle ciday isbaara u taallo oo bulsho weynta ka mid a haba yaraatee ma jirto waxay u taallaa isbaaradu booliisku uma taallo nabad sugidda uma taallo shacabna uma taale militariga qaar ka mid ahay u taallaa wasaaradda gaashaandhigay hoos tagaan Eh, madaxda qarankana waxaa laga rabaa nabarka in la salsalaaxo kuma daawooye in la dilaaciyo ku daawoobaahe isbaarada cid ay u taallo foolka fartaa laga saaro hebel iyo hebel ay u taal in la yidhaahdo sharciga la horgeeyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan isagoo ku sugnaa degmada aadan yabaan xilligaana cali guudlaawe uu garab taagnaa waxa uu ka hadlaya arrimaha isbaarooyinka waxa uu sheegay in loo baahan yahay in isbaarooyinka dadka deegaanku ay iska qaadaan waxaa la isweydiinayaa sida kuwa dhibanayaasha ahi ay burcadda qoryaha haysata ee hubaysan ee dowladdiisa ka tirsan wax uga qaba karaan cali guudlaawe oo u arka in xasan sheekh maxamuud uu ku dhega hadlayo ayaa shalay warkan la xiriiray in isbaarooyinku ciidamada dowladda federaalka u yaalaan waxauu ka sheegay kulan golaha wasiirada hirshabelle ay ku yeesheen magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe xasan sheekh maxamuud ayaa horey waxa uu sheegay in uu si buuxda ula dagaalamayo isbaarooyinka laakiinse warkiisii dhowaan uu aadan yabaal ka sheegay ayaa ka duwanaa kii hore waxaana halkii asigu ay ahayd in isbaarooyinka uu tilaabo ka qaado uu arrinka u soo leexiyey dadka shacabka oo uu sheegay in loo baahanya in iyagu iska dulqaadaan taana waxaa loo arkay inuu doonayo in isbaarooyinku sii yaallaan ama inuu u taag waayey ciidamada isbaarooyinku u yaallaan kuwa oo diyaar u ah in ay dagaal adag la galaan ciddii burcadnimadooda ka hor timaada ciidamada isbaarooyinka dhigtaa markii aad la kulanto waxay ku sheegayaan in laga soo bilaabo madaxweynaha iyo xubnaha kale ee ka hooseeya gebigood ay yihiin burcad isbaaristayaale oo ay lacago badan qaataan sida kuwa eeraboorada iyo dekadaha ka soo xarooda iyo kuwa hay-adaha shisheeye ay bixiyaan waxa oo idilna ay jeebkooda ku shuftaan iyaguna ay jidka isbaaro dhiganayaan waxaanay ku sheegayaan in dowladda oo dhan ay burcad tahay kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo jufe ka tirsan beesha xawaadle ayaa ka dhacay qaybo ka mida gobolka hiiraan maxamed daahir calasow ayaa inoo soo jeedinayaa degmada bu'a qable ee wilaayada hiiraan waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan u dhexeeyey wilaayada hiiraan iyo jufada gaalible xasan ee beesha agoon cabdalle ee qabiilka xawaadle waxaana ay labada dhinac gaareen heshiis buuxa oo ugu dambayntii laga soo saaray bayaan bayaanka qodobadiisa waxaa ka mid ahaa wilaayada iyo jufada ayaa isla qaatay sii xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka waxay jufadan si buuxda u qaadatay inay la shaqayso mujaahidiinta iyagoo ballan qaaday in deegaanada ay degaan aanan lagu dhibaatayn doonin mujaahidiinta waxa ay iska fogeeyeen dagaalka ka dhanka ah shareecada islaamka qodobada kale ee ku xusnaa bayaanka waxaa ka mid ahaa waxaan qaadanay in aan dadkeenna ka reebno ku biiritaanka cadowga allaah si uuna wax ugu dhimin ballankii nabadeed ee aan wilaayada la galnay toddoba waxaan wilaayada kula ballanay in aan ciidankeenna iyo hubkeenna ka saarno furimaha cadowga allaah annagoo beri ka ah ciddii diidda warkeenna sideed wilaayada waxay nagu wareejisay dadkii maxaabiista ahaa ee wilaayada gacanteeda ku jiray sagaal ugu dambayn waxaan ugu baaqaynaa beelaha soomaaliyeed ee muslimiinta ah gaar ahaan beesha aan ka dhalannay ee hawaadle in aysan ku kadsoomin dagaalka shareeca la dirirka ah ee ay gaalada ka wado dhulka shareecada allaah lagu maamulo odayaal matalaya jufada gaalible xasan uu ka tegay deegaanada ay jufada ka degto gobolka hiiraan ayaa goobta ka hadlay iyagoo ballan qaaday in ay fulinayaan oo ay ku dhaqmayaan ballamaha ay kala qaateen iyaga iyo wilaayada hiiraan reer gaaliblene shareecada islaamka wada qaataan kuna wada noolaadaan kuna dhaqmaan kuna gar istaagaan walaayada islaamiga kuna nabad galaan ay ku badbaadaan waxa maanta jirane ee beri ay ka noqdaan walaayadana waa ku heshiinay waana layga aqbalay annaga waa aqbalay inaan walaayada la shaqeeyo shareecada islaamka la garab taagnaado anaga nafteyda iyo nafta beesha xasan agoon oon wakiilka ka nahay oona soo dirsatay una tegi doona dalkeeda iyo dadkeeda iyo dunyadeeda iyo maalkeeda inay maxaa ku nabad gasho kuna istaagto waa waxaana maxaa iskugu nimiday walaayadana ku heshiinay waxa socdana aan beri ka noqonno ugu dambayntii waxaa kulanka ka hadlay oo soo gebagabeeyey waaliga hiiraan oo beesha u jeediyey kelimad aad u dheer oo u badnayd dardaaran isagoo ku adkeeyey in heshiiska iyo ballanta ay dhankooda ka fuliyaan ballankaa aan galnay fulin buu rabaa ballanka aan galnay agtiinna si ku yahay waxaa idinla ballamay dad walaalihiinna oo waxay idinka doonayeen oo gaar aysan jirin awalba aad isku diinnahaydeen oo idinla war diintaan ilaahay aan isku garabsanno war diintaan ilaahay aan ku wada jirno war ayada aan ku wada noolaanno haddii diinta ilaahay ku dheganaanteeda dhib noogu imaado yaa lagu eedaya annagoo diinta ilaahay ku dheggan oo haysanno haddii dhib uu noogu imaado maanaa igu eedaysa mise haddaan kugu eedaya haddaan ku barwaaqownana yaa lagu mahadinaya ilaahay baa lagu mahadinaya diinta ilaahay aan ku wada dheganaanno haddaan culays iyo raran marnay iyo meel kulul diinteennii baan ku dheganna so sax ma aha hadduu roob noogu dhex da'ana diinteennii baan ku dheganna ballanka aan isla galnay oo adinkii wilaayadiinna maanta a wada gasheen waa ballan diimeed waa ballan hadhow ilaahay adinkanu idin weydiin doono annagana weydiin doono si kastaba ha ahaatee meelo badan oo ka tirsan wilaayada hiiraan waxaa ka dhaqan galay heshiisyo ay horey u gaareen wilaayada hiiraan iyo jubooyin ka tirsan beeshax u adle wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa kun toddobaboqoliyokonton qoys raashin qiimin hor leh uga samaysay deegaano ka tirsan wilaayada cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa kun toddobaboqoliyokonton qoys raashin qaybin ugu sameysay deegaanada ka tirsan gobolka goobaha wax lagu qaybiyeyna waxaa ka mid ah deegaanka farsooley oo hoostaga degmada toorotoro oo qoysas gaaraya toddoba boqol oo danyar ah wax loogu qaybiyey waana kuwan iyaga oo ka hadlaya wixii la siiyey magacayga waa musamil ibraahim aadan axmed waxaan joogaa deegaanka farsooley sida deeq oo afurina ay isbixinayaan wilaayada islaamka ilaahay kor ha ka yeelo raashin isugu jira oo kala tiibaa oo aan ku faraxnay qalbigeenna islaamka dhan uu ku farxay afur wanaagsan oo isugu jira saliid caanaboore timir bariis bur iyo sokor alxamdulilah oo haafhaafa iyo laba saliida iyo laba caanaboora gasacya oo min boqol garaama alxamdulilah muslimiinta ilaahay inuu kor ka yeelo waxaan joognaa farsoole waxaa la iisii laba caag sariir ah laba caanaboor ah sideed kiil oo timir ah xaaf bur ah xaaf fariis ah xaaf sokor ah meesha aan joogo farsoole raashiinka waxaa la iisii loor bur loor bariid loor sokor soon timir lama caanaboore oo gasac ah lama saliid ah aa la iisii muslimiinta ilaahay kor ha ka dhigo gaalada alhajibiy cabdulla nuurow shaman meesha aan joogana farsoole waay haaf sokor ah haaf oo bariis ah haaf oo bur ah lama aanaboole ah lama saddexla sariir udoo ah suldaanka beesha garre ayaa ka mahad celiyey raashin qaybinta loo sameeyey dadka danyarta ah ee ku nool deegaanka farsooley iyo deegaanada hoos yimaada nidaamka kan ebadkaad malka aran nidaamka nidaam sharciyeysan ay nidaam dowladeed ay alxamdulilah dowladdii oo shabaab duuraa kashirtaa lankii lehay shabaab dowlad kaamil ay inay tahay ase caddaata ay ogaateen dowladdan alhanu koryeele dowlad urud ay waay ilaahay ilaahay ilaahay ay hamar unfurnay alhanu yeele ilaa baraga dhexe ilaa meelun unfurnay alhanu yeele dowladdan nuhagagatay alhanu yeele degmada kurtunwaarey waxay ka mid tahay goobaha dadka danyarta ah raashinka loogu qaybiyey shan boqol oo qoys ayaana raashinka la gaarsiiyey maanta waxaa deeq ah raashin ilaahayna soo gaarsiiyey walaayada islaamka nooga soo deeqday xaaf bur ah xaaf bariis ah xaaf sonkor ah kartuun oo timir ah laba gasac caano boolbur ah iyo laba caag oo saliid ah intaas ayaa deeq ah walaayada islaamkana soo gaarsiday oo hadda kurtuwaari oo nalaga siiyey oo gacantayda ku jirto waxay walaayada islaamka noo keentay raashiin mucaawana ah oo aad u tayaysan raashiinkaas oo ka kooban haaf bur ah haaf sokor ah haaf bariis ah laba oo caanabooro ah iyo laba caag oo saliid ah iyo kartuun timir ah falilaahi alxamdu walaayada islaamka waxaan ilaahay ugu baryaynaa cadowgooda ilaahay ka qabto nasri guul ilaahay siiyo laba saddexla saliid ah iyo laba gasac caanabooro iyo kaartoon timir ah iyo saddex haafo raashiin deegaanka alfuutow waa deegaan hoostaga degmada kurtunwaarey waxaana wax loogu qaybiyey dad danyar ah raashiin gaaraya shan boqol iyo konton qoys alafuuto waan joognaa raashinka laba oo aag saliid ah laba gada aanabooro ah kartuun timir ah haaf bariis ah haaf bur ah haaf sokor ah xasan yaro waaye meeshaan joogo alafuuta waxaa lii siiyey saliid caanabuuro timir bur bariis sokor ligu siiyey tuulada alafuutow ayaan joognaa raashiwan baa lanoo qeybiyey laba aagoo saliid ah laba gas caanabooro ah iyo kartuun oo timir ah loor bariis ah loor sokor ah loor oo bur ah amaasantihiin ulmaada khayr ala siyaasi nidaam in waa lanoo qeybiyey calaa qoys waxaa la siiyey haaf bur ah haaf bariis ah haaf sokor ah kartoon timir ah laba daasad oo caanabooro ah iyo laba saddexle oo saliid ah mashruucan qeyriga ah ayaa walaayada maalmihii lasoo dhaafay ka waday gobolka shabeellada hoose warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ee alfurqaan dad ameerikaan ah ayaa ku dhintay duufaan hor leh oo ku dhifatay qaybo ka mid a dalka maraykanka ugu yaraan shan ruux oo ameerikaan ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duufaan hor leh oo ku dhifatay gobolka missouri ee dhaca bartamaha dalka maraykanka sida ay shaaciyeen madaxda gobolkaasi ugu magacaaban dowladda maraykanka muuqaale ay baahisay warbaahinta maxalliga ah ayaa muujinaya dhismayaal waaweyn iyo geedo dhulka kusoo dumay kadib markii ay saamaysay duufaanta waxaa socda howlo lagu baadigoobayo dad lagu la'yahay dhismayaasha soo dumay iyadoo sidoo kalena la filan kara in khasaaraha dhimashada uu intaasi ka bato soddon iyo laba ruux ayaa ku dhintay duufaano xooggan oo maalmihii lasoo dhaafay laga soo sheegayay gobollo dhowr ah oo ku yaala dalka maraykanka maalintii axadda oo keliya ayaana waxaa shan iyo toban qof ku dhintay duufaan ku dhifatay gobolka tiniisi ee dalka maraykanka warkii subaxnimo oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa